axaddii shalay waxa ay ku beegnayd maalintii lixdanaad ee xabad joojinta israa'il ay la gashay xisbullah maalintii la rabay in ciidamada israa'il ay ka baxaan koonfurta lebnaan waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka lebnaan la geeyo aagga balse israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada lebnaan iyo maraykanka in xisbullah ay isku dayeyso inay dib ugu laabato koonfurta lebnaan islamarkaana ay ciidamada israa'iil ka hortegi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahaan israa'iil markii boqolaal lebnaaniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koonfureed ee u dhow xadka israa'iil axaddii ciidamada israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas xasan fadlal ah waa xildhibaan ka tirsan xisbullah laa makaan lilixtilaal calaa ardina cindama rafada alcadow alinsixaab waxa uu sheegay in israa'iil aysan haysan karin dhulka lebnaan islamarkaana ay jebinayso heshiiskii xabad joojinta ee ay horay ula gaartay xisbullah dadka reer lebnaan ee deggan koonfurta lebnaan ee israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen in ay ku noqdaan guryahoodii cabdal xuseen zaraid waa duqa magaalada mays al jabaal جايين ما نفوت على ميس يعني وباقيين هون مش راح نفل الا لحتى waxa uu sheegay in aysan dib u noqon doonin ilaa ay ka galaan tuulooyinkooda xitaa buu yidhi haddii ay tahay in aan ku shahiidno tv-ga almanaar ee taabacsan xisbullah ayaa soo bandhigay dadka deegaanka oo lulaya calanka xisbullah iyo boorar uu ku sawiran yahay hogaamiyihii la dilay ee xisbullah xasan nasrullah israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka deggan koonfurta lebnaan in aysan ku laaban tuulooyinkooda dhanka kale afar haween ah oo ka tirsan ciidamada israa'iil oo ay xamaas haysatay muddo ku dhow lix iyo toban bilood ayaa la sii daayey maalintii sabtida ee lasoo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan khaza ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay-adda laankayrta cas gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwo xaaladoodu ay wanaagsanayd mid ka mida gabdhaha la sii daayey oo lagu magacaabo liri albag ayaa uga mahad celisay taageerada ay siiyeen israa'iiliyiinta waxay tidhi waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer binu israa'iil ee taageera qoysaskeenna waxaanan u mahad celinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay xabad joojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii axadda markii israa'iil ay diiday in kumanaan falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga khaza sida uu dhigayo heshiiska israa'iil waxa ay sheegtay in xamaas ay laba jeer jebisay xabad joojinta marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yidhaahdo arbel yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto khaza oo ay haystaan kooxda jihaad islaami xamaas ayaa sheegtay in ay israa'iil siisay caddaymo muujinaya in ay nooshahay waxaana la sii dayn doonaa toddobaadka soo socda midda labaad israa'iil waxa ay sheegtay in xamaas aysan siinin israa'iil liiska la haystayaasha nool ee saddex iyo soddonka ah ee la doonayo in lagu sii daayiyo marxaladdan koowaad ee heshiiska dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo jeediyey in jordan iyo masar ay qaabilaan qaxootiga falastiin isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo khaza marar hore ayaa masar iyo urdun waxa ay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo falastiiniyiina falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo wasiirka arrimaha dibadda ee urdun ayman safadi ayaa waxaa laga soo xigtay maalintii axadda isagoo leh xalka arrinta falastiin wuxuu ku jiraa falastiin gacantooda